halkan waa gudaha magaalada beriire ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa saaka gacan kuhaynteeda loo wareegay ka gadaal markii xal saqdhexe ay ka guureeyeen ciidamada dowladda federaalka ah ciidanka dowladda federaalka ayaa waxay ka baqeen inay soo weeraraan kuwa xarakada shabaabulmujaahidiin ka gadaal dagaal shalay ka dhacay deegaanka sabiid oo lagula wareegay halkaasi gacan kuhayntiisa islamarkaasina xarakada shabaabulmujaahidiin ay maamulayso ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay ka baqeen weerar kaga yimaada xarakada shabaabulmujaahidiin hadda deegaanka waxaa ka jirta xorriyad dadweynaha ayaa waxa ay guranayaan agabkii iyo qalab kala duwan oo ciidamada dowladda federaalk oo halkan uga carareen waxaa hadda ii muuqanaya dhallinyaro webiga ku dabaalanaya iyo weliba hooyooyin iyo rag kale oo qalab kala duwan ximbaarsan dadku waa kuwa aad u faraxsan waxaanay sheegayaan in muddo ay dulaysanayeen ciidamada dowladda federaalka iminkana xorriyad taam ah ay dareemayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga maxamed mukhtaar haye maxamed kusoo dhaweyda cabdisalam galfurqaan maasha allah wallahi maanta bariira joognaa hooshey waxaa u imid inaa oo khaniimo oo bariira oo maanta aqal wax badanna hashay maxaa Bariis iyo- maxaa ka mid waxyaabaha hesho bariis iyo bur iyo joodur iyo usbuuny iyo waxaasa halay waxaase soo qaada haa ciidanka halkan jooga maxaa dhibaataad ku qabteen oo dowladda federaalka bismillah kuwaasay kuwa oo iidan fiican ma aha dhibaata zaa'id ah ku qabna maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah habeen kasta gandaal bay ridi jiraan
halkan waxaa yaala digsi weyn oo ah kii ciidamada dowladda federaalka ay raashinka ee, ku karsan jireen Een, s- soor ayaa haraadigeeda ku jira ee, xalay ay karsadeen waa hagaag iminkana waa sii soconaya waxaan sii aadayaa ee, dhanka ee, xerada iyo gudaha magaalada horteeda waxaa kasoo muuqda ee, gabar wadata een, joodar madaxa ku wadata nin kale oo caag wata jawaanna wax ku wata nin sariir rayta madaxa ku wata asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام على السلام Ee, sariir rayta ah ayaad wadataa iyo sidoo kale nin isasiyeerna wada wadataa ها ها ها وسوق نيمست قالوا ذاك تكت Hey.
ها ما شاء الله marka ee, bal waan- aadna waad u dhididaysaa يا ها واودي ها نوت نواقبنا ما شاء الله goormay ka tageen ciidanka dowladda federaalka halkan لحسع لحسع oo xalay ah ها adigu maxaa dareenta markaa والله نوت يا برواقي ملوك انا تكت murug baa idinka tagtay ها maxay tahay sababta idinka tagtay murugta والله الحمد لله ولاس بداني هاست ولاس الحمد لله والس احمر ويا ما شاء الله hadda marka xorriyadaad haystaan ها الحمد لله الهي ما حديث amniga kawar bal hadda xilligan suu yahay هاي هاي هاي هاي والله واحلى شيء قرمان الحمد لله الهي ما الهي ما حدنا غينا nin kale oo jiingado wata asagana waa idhaafay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo dadweynaha ayaa isdhex galay waxaadna arkaysaa iyaga oo wada faraxsan islamarkaana qaarkood ay sheekaysanayaan waxaa sidoo kale halkan aan ku arkay gaadiid lagu raranayo agabkii iyo qalabkii ciidamada dowladda federaalka ay lahaayeen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa la ii sheegay inay iyaguna gacanta ku dhigeen rasaas fara badan oo kala duwan oo ciidamada dowladda federaalka ay lahaayeen beriire waa magaalo ku fadhida dhulbeereed muhiim ah waxaana iminka soo aaday dhanka geedaha cambayaasha ah ee waaweyn oo magaalada ku yaalla meel hortayda waxaa ka muuqda dadweyne aad u fara badan oo dhooban oo guryaha ka soo baxay si ay u indhe-indheeyaan bal sida magaalada xaalkeedu uu yahay maadaama xala saqdhexe ay ciidamadii dowladda federaalka ah halkan ka tageen dadka deegaanku waxay ii sheegeen in ciidamada dowladda federaalka ahu ay had walba xabada ku ridi jireen islamarkaasina taas ay dhibaato ku ahayd haweenkana ay ka kufsi jireen shalay subax ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dagaal kula wareegay deegaanka sabiid oo u dhexeeya afgooye iyo beriire toddobaad muddo laga joogana ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin sidoo kale waxay la wareegeen magaalada istaraatiijiga ee owdheegle saddexda buundo ee ku kala yaalla beriire owdheegle iyo sabiid waxaa gacanta ku haya iminka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin arrinkaana wuxuu dhabarjab xoogla ku yahay dowladda federaalka oo dagaalla ay kaga furan yihiin meelo kala duwan islamarkaasina gobolka shabeellaha dhexe meelo badan oo kamid a lagala wareegay halka gobolkan shabeellaha hoosena sida muuqata dagaalku uu si dardarla uga socdo xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa u muuqata inay u soo jeesatay in ay goboladan ka saarto dowladda federaalka ah waxaana suuragala in ay meelo kale sii haminayso oo muqdisho ku jirto cabdulahi soomaali idaacadda islaamiga alfurqaan beriir